kulan wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka haweenkeena oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhegaysataan reediyo himilo barnaamijka haweenkeenna waxaan ku soo qaadanaa muwaadiican isleenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeenna soomaaliyeed isoyaal ka mid ka mid a haldoorada dumarkeenna si innaga iyo jielka naga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan fariinta ay gudbinayaan labana mid bay noqon kartaa inay noqoto fariin hab qaldan loo gudbiyo ama fariin hab saxa loo gudbiyo qoysaska wada jooga ee ka soo muuqa youtube-ka maxay tahay fariinta ay gudbinayaan iisoyaalkeedii nololeed doctoresa saada mire oo ah dhakhtarad ku takhasustay cilmiga degel baariista anigoo hanaa maxameda ayaa idiin tobin doona farsamadu waa ibraahim cali soo dhowaada dhegaystayaal isku soo laabad wanaagsan goordhow ayaan idiin bilaabi doonaa falanqaynta la xiriirta qoysaska wada jooga ee ka soo muuqa youtube-ka maxay tahay fariinta ay gudbinayaan balse markan sooyaalka doctoresa saada mire oo ah dhakhtarad ku takhasustay cilmiga degalbaarista taariikhdan waxaad ka heli kartaan buugga haldoorada haweenkeenna oo uu qoray wariye qoraa maxamed sheekh yuusuf baari caisho nuur aadan ayaa inoo eegaysa sanadkii kun sagaal boqol toddobiyo toddobaatankii ayay ku dhalatay muqdisho aabaheed waxa uu ahaa baare dembiyada oo ka tirsan booliska jirdil iyo caafimaad daro ayuu u geeriyooday sababo ku saabsan rabshadihii iyada oo ay da-deedu ahayd afar iyo toban jir dhacdadaasi mahadhada wadatay ee dhacday kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii kadib hooyadeed iyo caruur la dhalatay waxa ay ku baxsadeen gaari xamuul ah oo ay qaraabadoodu lahaayeen saada mire iyo mataanteeda suhuur waxa ay qaxooti ku noqdeen sweden oo ay ku nooleed gabar kabeen oo heshay magangeliyo waxbarashadeeda mataanayaasha waxa ay mar dambe u wareegeen u k si ay wax usoo bartaan waxa ay ku birtay jaamacadda landa university ka hor inta aysan shahaadada koowaad ka qaadan jaamacadda university of london waxaana shahaadada labaad ee mastarka iyo tan saddexaad ee b h d da ay ka qaadatay cilmiga degelbaarista university college of london saado oo baratay cilmiga degelbaarista oo ah baarista taariikhyada bini-aadamka ayaa sidoo kale ah qof u ololeeya dhaxalka bani-aadamka waxa ay mar ka sheegtay hadal ay ka jeedisay titikiston laba kun afar iyo tobankii in dhaxalka dhaqanka uu yahay baahi weyn oo bani-aadam ku qabo waa qofka keliya oo ah degelbaare ka shaqaysay soomaaliya waxa ayna madax u noqotay hay-adda antiquitis sanadkii laba kun iyo toddobadii horumarinta degelbaarista soomaaliya baaritaano dhulka ah ayay ka sameysay soomaaliya u k denmark sweden etoobiya kenya jabuuti iyo masar waxaana ay la shaqaysay hay-adda qaramada midoobay iyo u n d b golaha faafreebka ee africa argeological review ayay ka mid noqotay si ay u dhiirigeliso taariikhda dalkeeda waxa ay fallowship kasoo qaadatay waaxda sugnaanta iyo degalbaarista ee school of oriental and african states london laba kun iyo toddobadii barnaamij dhiirigelintiisa lahayd oo degalbaaris looga sameynayo soomaaliya bay bilowday iyada oo hogaaminaysa konton qofood ayaa ka helay dhagaxaan taariikh leh deegaanada waqooyiga soomaaliya ugu yaraan toban goobood oo ka mid ah boqol goobood oo ay soo arkeen ayaa loo badinayaa in booska heli karaan aqoonsiga hay-adda world heritage status dhambalin halka la yidhaahdo oo afartan mayl ama afar iyo lixdan kilomitir u jirta badda cas ayaa laga helay dhagaxaan taariikh leh kuwa oo sooyaalkooda loo celiyey shan boqol oo sano ka hor si dadkeeda u barto dhaxalka dhaqanka dalkeedana u helo maamus dhaqameedka hay-adda unesco world heritage satis ayay aasaastay hay-adda horn heritage n b o oo maalgelisa shaqadeeda waxa ay ku lug yeelatay aasaaska waaxda dalxiiska iyo degalbaarista soomaaliya sanadkii laba kun iyo lixdii waxa ay sameysay boggii ugu horeeyey oo loogu talagalay dhaqanka dhaxalka iyo degalbaarista soomaaliya waxaa intaa dheer in ay mashaariic kale ka fulisay soomaaliya saada ayaa sameysay olole heer qaran iyo caalamiba si loola dagaalamo baabi-inta degalbaarista soomaaliya mid ka mid ah fariimihii digniinta ahaa oo ay jeedisay waxaa baahisay b b c soomaaliya shaqadeeda waxbarashada iyo ilaalinta dhaqanka waxaa laga garanayaa koorso online oo ah mid furan moog oo ay ka sameysay dhaxalka khatarta ku jira heritage under treed bishii diseembar laba kun lix iyo tobankii koorsadaasi ayaa dadka lagu bariyay ciwaanka dhaxalka khatarta ku jira waxaa qortay soona jeedisa saada sanadkii laba kun koo iyo tobankii waxa ay u gudbisay unesco arrinta dhaxalka taariikheed ee soomaaliya waxa ay noqotay qofkii ugu horeeyey ee ka hadla dood ay soo qabanqaabisay unesco netherlands bishii sebteembar laba kun lix iyo tobankii waxaa kale oo ay ka hadashay barnaamijyo badan oo uu ku jiro barnaamij b b c da dunida la hadasha waxaa kale oo ay hadallo ka jeedisay qaybo kale oo yurub ah abaalgudyadii ay heshay sanadkii laba kun lix iyo tobankii waxaa lagu daray liiska labiyo tobanka qofood oo ah haween degelbaarayaal ah kuwaasi oo wax badan ku biiriyey qaabka loo maro degelbaarista bishii abril laba kun toddobiyo tobankii waxa ay ka mid noqotay soddon qofood oo soo bandhigay festival of listerator and the artist uu u doortay mufakiriin iyo qorayaal caalami ah waxaa kale oo qayb ay ka tahay golayaasha hay-ado badan oo ah kuwo waaweyn oo caalami ah sida princy clos foundation tara tarasty for african rock art
hagaag markan aanu imaano falanqaynteenna nolosha qoysasku mar walba waa heshiis ku dhisan sir ay gaar u wada qaybsadaan lamaanaha isqaba balse hadda lamaane walba oo isguursada lama odhan karo sir baa u qarsan taasi waa markii aan arkayno korarka tiro lamaanayaal isqaba ah kuwaasi oo soo hor fadhiisanaya muuqaalbaahiyaha yutuubka iyaga oo si caadyaal uga qisoonaya sheekooyinka guda ahaaneed oo ku saabsan noloshooda qoysnimo sida dabciga dooqa dhadhanka cunooyinka ay jecel yihiin iyo xirashada qaadashada dharka kuwa ay doorbidaan waxaana ay ku helaan daawadayaal badan oo ku tixmaya dad badan tani waxa ay ku micnayn karaan keliya ismuujin ku siman kaamirada horteeda halka in kale ay ku tilmaami karaan hanaan cusub oo lagu abuuran karo daqli lacageed iyo aqoonsi bulsho wax walba oo lagu micneeyase tani waa dhaqan ku cusub nolosheenna iyo geedisocodka nololeed ee qoysaskeenna lagu yaqiin haddaba farxiye muxiidiin yuusuf farxiye lama filaan oo barnaamijka marti inoogu ah toddobaadkan ayaan hordhigna weydiimo dhowr ah balse soo dhoweyn kadib ayay inooga warcelinaysaa su-aasha ah goormo iyo halkee ayaa la is odhan karaa wuu ka soo bilowday muuqaalada qoysaska baraha bulshada iskala soo muuqda
aad iyo aad baa umahadsantaha walaashay waa ku dhowahay waana kaaga mahad celinaya fursadda qaaliga iyo siisa inaa ka mid noqdo ka qaybgalo barnaamijkaagan quruxda badan adiga iyo idaacaddaba aad baan ugu mahad celinaya runtii xilliga uu soo bilowday taariikh sax oo aan sheegi karo aniga shakhsiyan ma jirto oo ma dhihi karo taarikh hebel uu soo bilowday laakiin muddooyinkii u dambeeyey shantii sano u dambeysay iyo lixdii sano u dambeysay ayay soo xoogeysanayeen dadka isticmaalayo baraha bulshada gaar ahaan youtube-ka youtube-kana lamaanayaasha inta badan isticmaalana waxaa umalaysaa waagii dambe marka inuu noqday wax dadka ganacsi oo kale in loo isticmaalo dad qaar lagaba yaabeyba inay ku heshiiyeen noloshooda sida kusii wadan lahaayeen ay maadaama lamaanihii oo xiiso batay oo dabcan youtuberska dadka lamaanaha ay kasoo muuqdaan ay ka saameyn badan yihiin kuwa kale waxaa laga yaaba marka dadka qaar inay hab noocaas ugu heshiiyeen oo noloshooda iyo dhismahoodaba ujeedkooda uu kaas ahaa xiliyadii dabcan waxaan isleeyahay aniga shanta sano lixii sano u dambeysay ayay dabcan soo xoogeysteen oo barbilowgoodu ama maaragtay xoogooduba uu soo ifbaxay walow sanadihii hadda u dambeeyey ama saddexda sano u dambeysaba ay ahaayeen xiliyadii ugu xooga badnaayeen ama ugu saameynta badnaayeen lamaanaha kasoo dhex muuqda youtube-ka qoysaska wada jooga ee ka soo muuqda youtube-ka maxay tahay fariinta ay gudbinayaan dhab ahaantii qoysaska kasoo muuqda youtube-ka ama maaragtay baraha bulshada si guud fariinta ay gudbinayaan labana mid bay noqon kartaa inay noqoto fariin hab qaldan loo gudbiyo ama fariin hab saxa loo gudbiyo ama hab togan ama hab taban loo soo gudbiyo inta badan waxa ay dabcan adeegsadaanna waxay tahay waxyaabaha iyaga ay ka damacsan yihiin ama ujeedooyinka waaweyn ee dabcan hogaaminayso inay maxaa la yidhaahdaa ay kasoo muuqdaan youtube-ka dadka qaar waxay u isticmaalaan ama u adeegsadaan inay sheegaan ama soo bandhigaan quruxda qoyska uu leeyahay qiimaha labada qof ee wada nool isu leeyihiin sida maxaa la yidhaahdaa ay isu fahansan yihiin jacaylka dhex yaalo dhaqamada wan wanaagsan ee dhexdooda ka dhex jiro haddii dabcan lagu laga tusaale qaatan ay noqon karto wax wanaagsan oo laga dhaxli karo dhanka kalena haddii yani laga eego aan wanaagsanayn runtii waxaa jiro dhaqamo aan qurux badnayn oo ay soo bandhigaan dadka qaar ama waxyaabo aan qurux badnayn oo inta badan soo gudbiyaan tusaale barankiyada waxyaabaha ay ku sheegaan oo kale oo yacni kadis kadisyada dabcan ah kadisyadaas laba mid bay noqon karaan kadisyo fiican oo dabcan maxaa la yidhahdaa qofka farxad gelin karo kadisyo ah iyo kadisyo runtii dareenka qofka baniaadamka dhaawici karo oo tusaale in gabadha yacni ayadoon uur lahayn oo kale ku tiraahdo wiilka maxaa la yidhahdaa uur baan leeyahay oo barankii baan ku sameynaa waxyaaba noocaasa mararka qaar in layska nixiyo mar yacni waxyaabo runtii keeni kara dhaawac nafsad ahaaneed ayay mararka qaar soo bandhigaan marka inay kasoo muuqdaan fariinta ay gudbinayso labadaa dhinac bay noqon kartaa inay fariin qaldan gudbiyaan iyo inay fariin saxan ee gudbiyaan labadaba waa ay noqon kartaa walow aniga shaksiyan aan aaminsanahay haddii dabcan dhanka wanaagsan laga eego inay qayb ka tahay dhismaha qoysaska soomaaliyeed iyo maaragta waxyaabaha quruxda badan ee kasoo muuqanayo baraha bulshada gaar ahaan youtube-ka inta badan dad badan ay ku xiran yihiin dadka qaar waxay u adeegsadaan ama kusoo bandhigaan hal abuurkooda ama ganacsi ha noqdo ama waxyaabo kale ha noqdo marka qolo walba waxay uga faa'iidaysataa wax ayaga dabcan ay damacsan yihiin ama ay jecel yihiin waa tahay farxiya maxaa ka run ah macaanida iyo isla dhacsanaanta ka muuqata marka ay soo fadhiistaan bartooda horta dareemada lasoo bandhigo ama yacni run ahaanshaha waxyaabaha dadkan ay soo bandhigayaan waxaan u maleynayaa horta yacni si dhaba looma xaqiijin karo oo ilaahay baa ka warqaba waxa qulubtooda ku jiro ma ogaan karno anaga keliya uun waxaan ka tusaale qaadanaynaa dhaqamada markaasi ay sameynayaan mararka qaar markaas sida ay u hadlayaan ama habka ay wax u hadlaan qofka caqliga leh damirta leh dareenka leh waxbuu isdareensiin karaa oo yacni dadka qaar waxaa ka dhex muuqato in yacni dano keliya isugu yimaadeen oo noloshooda dareen iyo jacayl iyo rabitaan iyo ujeedo rasmi oo dabcan ka dambeysay ama dhadhan u lahaa aysan jirin qaarkood waxaa laga yaabaa marka hore si asxaabnimo ah inay kusoo bilaabeen asxaabnimadoodaas ku wadeen kadib yacni isku afgarteen inay u bedeshaan lamaano si yacni hadafkaas ay ka leeyihiin ama dhaqaalaha ay damacsan yihiin ee u wada haleelaan runtii aragti ahaan aniga ma qabo mana aaminsani wax kasta oo muuqaal ah oo lasoo bandhigo waa wada dhab qaar baa jilin noqon kara qaar baa maxaa la yidhaahdaa ujeedooyin kale xambaarsanaan kara nolosha saxda ee qoyska ka jirta iyo nolosha badanaa youtube-ka lagu soo bandhigo runtii kaafi kale dheeri baa u dhexeysa markii si qoto dheer maxaa la yidhaahdaa loo dabagalo ama si qoto dheer loo baaro maxaa la yidhaahdaa ma loo ogaado waayo nolosha inta badan ay soo bandhigaan waa nolol arkayso yacni qiyaaliga ku badan yahay waa nolol arkayso in maxaa la yidhaahdaa baashaalka ku badan yahay waa nolol arkayso yacni waxyaaba badan arkayso walow mararka qaar laga dhexdhexan karo ama laga dhex arki karo dabeecadooda rasmiga sababtoo siday u falcelinayaan qofka dareenkiisa siduu u jilaayo u jilaayo mararka qaar waxaa jirta furka tuuranaya ama ogaanaysid waxa qofka dhabta ka ah marka wax kastoo lasoo bandhigo lama oran karo waa dhab lama oran karo qaar dabcan ay daacad ka tahayna waa jiri karaanoo waxay ku xiran tahay mar walba ujeedada iyo fariinta ay damacsiyin inay soo gudbiyaan runtii aniga shakhsiyan waxaa jiro dad hoga tusaale iyo ah ama role model ah oo yacni ka maxaa la yidhahdaa ka tusaale qaato mar walba jeclaha ina inaan ku daydo ama qoyskayga maaragtay ama nolosha mustaqbalkayga in yacni saameyn fiican ay ku yeeshaan sheekh axmed jawhar iyo xaaskiisa maxaa la yidhahdaa ay ka mid yihiin oo maaragtay soo bandhigo wax wanaagsan maamahibo wax wanaagsan soo bandhigo qurux badan oo runtii lagu yani laga tusaale qaadan karo aad dareemaysa jacaylka ka dhexeeyo wanaagga ka dhexeeyo sida ay iskula falgelayaan hadallada ay isu adeegsanayaan ficilada ay sameynayaan noloshaadu meeshay kasoo bilaabeen si ay isugu samraayaan yani halganka ka dhexeeyo siday u rabaan inay qoysaska islaamka qoysaska muslimiinta qoysaska soomaaliyeedba inay bedelaan u rabaan yani dad noocaas oo wax qurux badan soo bandhiga way jiraan oo yani dadkaasoo kale lama dhihi karo waxyaabaha ay noo sheegayaan ama aan arkayno waa lama been waayo lama dhihi karo lakin dhalinyarada badi hadda soo baxday qaar ka runana way jiraan qaar dabcan ujeedooyinka noocaasa ee aan hore usoo sheegay hogaaminaysana waa ay iska jiraan waa tahay faa-iido sidee ah ayay bulshada ugu fadhisaa marka fariimaha ay wadaagayaan dhab ahaantii faa-iido weyn ayaa igu jirtaa bulshada marka laga eego dhanka wanaagsan faa-iidada koowaad bulshada ku qabto waxaa weye kow horta dadka dhalinyarada ah ee hadda soo hana qaadaya waxay ka tusaale qaadanayaan quruxdooda ay ka tusaale qaadanayaan iyo wanaagga iyo jacaylka bay ka tusaale qaadanayaan qaar waxay jeclaysanayaan nolosha guurka ay jeclaysanayaan oo yacni waxaa laga yaabaa dad badan oo guurka ka cabsanaya ama dad badan oo xoogaa guurka yacni culaysa ka muujinaya in yacni ay cariso ay ku dareemaan nolosha nolol qurux badan yani qof walba uu ku fikiro siduu lamaano ku samaysan lahaa ama uu lamaano u yeelan lahaa sidoo kale waxay faa'iido u leedahay ay soo bandhigayaan quruxda qoysaska soomaaliyeed waxay soo bandhigayaan samirka iyo iyo maxaa la yiraahdaa dhaqamada wanaagsan mararka qaar aniga shaqsiyan waxyaaba aan jeclaystaa jiro tusaale marka kalisyo qurux badan laysu sameynayo kale markii ay dalxiisayaan oo kale markii waxyaaba wanaagsan oo yacni aada u qurux badan wadaagayaan waxa noocaasoo kale qofka markuu daawado waxay waxay yacni gelinaysaa maseer bay gelinaysaa waxay ay gelinaysaa yacni uu ka fikiro nolosha noocan oo kale inuu raadsado baa ay gelinaysaa marka runtii faa'iido qurux badan bay u leedahay bulshada markii dhanka wanaagsan laga eego dhanka kalena dabcan waxay leedahay khasaaray leedahay oo mararka qaar waxaa laga yaabaa qofka inuu de labadan qof nolosha ay ku dhex jiraan ama muuqaalka ka dhex arkaysa waa nolol qurux badan tusaale guri qurux badana laga yaabaa inay ku jiraan agab qurux badana laga yaabaa inay isticmaalaan waxyaabahan dhaqaale ahaan waxaa laga yaabaa inay dee soo kobceen ayaga oo waqti badan soo geliyeen marka qofka ugubka waxaa laga yaabaa inuu qofka kale tusaale gabadhan wiilka inay ku xujeyso nolosha noocaasoo kale inuu inuu yani uu siiyo isagoo lagaba yaabay in yani uu la tacaalayay qutulyoonkooda ama waxyaabaha kale uu la tacaalayay ee dhib badan tahay marka dhanka kale waa laga yaabaa waxaa la yirahdaa inta badan habluhu maxaa la yirahdaa qaar badan waxaa jira inay ku garaadyaala oo waxyaabaha ay arkaan keliya nolosha ku tusaaleeya ragga qaarna dabcan way jiraan sidaa illigeed marka taas waxay keeni kartaa in qofkii dhalinyarada ah uu ku fikiro nolosha noocaas oo kale dabcan qofkiisi guryo badanoo marka dhisanaya inay yani inay sababsanaana laga yaaba hiblaayo waxaasay samaysaa ama hebel waxaasuu sameeyaa waa inaa ii samaysaa marka maseerkaas waxaa laga yaabaa ama kudayga ama dalbashada waxaas inay keeni karto reer burbur inay ku imaato kow khasaarada kale ay keeni karta waxaa weye in yacni dad aan isqabin oo kale ay isku dayaan inay jilaan nolosha noocaana oo inta dadka qaar hadda tiktok oo kale baraha bulshada qaybihiisa kala duwan markaa fiiriso dadka qaar yacni waxyaabaha ay wadaagayaan ama sida ay u dhaqmayaan waxay u dhaqmayaan sida dad isqaboo kale dabcan taasna diin ahaan iyo dhaqan ahaan sax maaha taas marka waxay yani qalqal gelinaysaa dhalinyaraday qalqal gelinaysaa ama yacni tusaale qaldan baa baa laga qaadan karaa marka positive iyo negative baa yacni tognaan iyo tabnaan labadaba way leedahay sialaaldigeed labada dhinacba haddii laga eego intaasoo dabcan faa'iidaha iyo intaasoo khasaarahaba waa ay kulansanayaan farimaha ay la wadaagaan bulshada ama ay u soo bandhigaan farxiya bulshada ku xidhan aragti noocee ah ayay ka qaadan karaan bulshada ku xiran runtii waxay qaadan karaan aragtiyo kala duwan ay qaadan karaan qaarna waxay ka eegi karaan dhanka wanaagsan ay ka eegi karaan dadna waxay ka eegi karaan dhanka qaldan ay ka eegi karaan oo waxyaabahaas aan kor kusoo xusay yani aan soo sheegay baa bay indhahooda intay qabtaan bay dhihi karaan waxaan waa waa dhaqan burbur waa qoys burbur waa sharaf daro waxyaaba noocaas isusi karaan marka waxay ku xiran tahay aragtida bulshada qaadanaysa yani sida dadku ay ku kala aragti duwayin ama sida ay u kala arkaan nolosha ayay ku xiran tahay saameynna way reebaysaa waxay saameynta u reebanaysa waxa dadkan waa macalimiin waa barbaariyaal waana barayaal waxaa laga baranayaa dhaqankia laga baranaya waxaa laga baranayaa sida maaragtay wax yeelayaan marka haddii wax wanaagsan ay soo bandhigaanna bulshada iyo noloshii ayaa badbaadayso haddii waxyaaba xunxun soo bandhigaana dadka ku dayanaya dhalinyarada ah ee weliba maxaa la yirahdaa aadka u daadayar ee hadda soo kobcaya aan weli nolosha u bislaanin waxay ku keenaysaa inay nolosha yacni si qaldan kusoo bilaabaan ama meelo qaldan ka egaan ama waxyaabo qaldan ku fikiraan inay sameeyaan marka qaladaad badan baa jiro runtii in la saxa u baahan laakiin aniga mar kasta waxaan qabaa waan taageersanahay in lasoo bandhigo quruxda qoyska iyo waxyaabaha uun wanaagsane maxaa la yirahdaa nolosha rasmiga ay dhex taalo waa tahay in qayb ka mida noloshooda ay bulshada la wadaagaan maxaa ka dhalan kara
wallaahi horta waxaa aada u wanaagsan in yacni qoysku uu leeyahay wax u qarsoon inuu leeyahay ama siro inuu leeyahay haddii wax kasto soo bandhigaan ama ay la wadaagaan bulshada waa waa waa mushkilad inteeda la eg waxay keeni kartaa caqabado badan bay bay keeni kartaa siaa laaldigeed in qoyska marka mararka qaar sirahooda ay u qarsan yihiin waxyaabo qaar oo u dugan ay jiraan way fiican tahay waxyaabaha aniga aan mararka qaar markaa muuqaalada qaar daawan aan la yaabo yani waxaa ka mid oo kale yani arinta arrimo waxaa jira gaar ah tusaale gabadha inay uur leedahay gabadha inay ilmihii ka dilmeen inay walac tahay in maxaa la yidhaahdaahi ninkii inuu shaqo fiican helay yacni waxyaabo waxaa jiro maxaa la yidhahdaa gaar ah oo private ah ama qaas ah jiro yacni aysan sax ahayn bulshada ogaato ama aan muhiimba ahaynba in yacni bulshada loo soo bandhigo aan muhiim ahayn marka waxyaabahaasoo kale waxaa wanaagsan inay qoysaska u qarsoon yihiin ama lamaanayaasha u qarsoon yihiin waxyaabaha gaarka ah su-aale cunuga markuu dhashoo kale in yacni la sheego yani laisugu hambaliyayo waa caadi taasoo kale waa waa wax normal ah ama wax maaragta iska caadiya se ila tahay marka yani in laga eegaa fiican waxyaabaha dhaqan ahaan wanaagsan ama sharaf ahaan wanaagsan in aad maaragtay ka baaraan degaan baa aad u wanaagsan haddii marka yani waxyaabahaasoo kale la fududeysto dadka qaar waxaa arkaysaa runtii damir ahaan ama dareen ahaan yani waxyaaba aan sax ahayn inay damcaan isu soo bandhigaan ama ay waxyaaba sir ah hoose yani bulshada ay isku dayaan inay la wadaagaan marka noloshiina waxyaabaha familkaaga gaarka u ah ee idinka dhexeeya waxyaabo qaas ah xiriirada yani inaad isku xanaaqsantiin inaad isku faraxsantiin yani waxyaabo badan waxaa jiro in la ilaaliyo u baahan oo aysan macno ugu fadhin bulshada inay ogaato adigana aysan ku wanaagsanayn in lagaa ogaado marka taasoo kale saameyna keeni kartaa waana sababta loo ogaanayo tusaale labadan qof inay inay isku xanaaqsan yihiin waa la ogyahay inay inay isu faraxsan yihin waa la ogyahay inay kala tageen waa la ogyahay inay wada joogaan waa la ogyahay yacni wax qarsoonba ma jiro marka runtii caqabadeeda iyo culeyskeeda ayay leedahay dadka dadka caanka oo dhanna runtii taa way saameysaayo yani waxaa la yidhahdaa qofka qofka maaragtay caanka ah ama qofka yani bulshada ka dhex muuqdo intuu iska ogyahay inka badan baaba laga ogyahayo dadku yani iyagaaba toosh dadka la daba joogo mar walba waxay jecelyihin waxyaabaha runtii gunta hoose qofka ama sirihiisa u qarsoon in maxaa la yidhahdaa uu soo bandhigo oo laga ogaado farxi aad baad u mahadsan tahay ee ugu dambeyntii aragti ahaantaada sidee habboon in ay reeruhu u adeegsadaan baraha bulshada ugana ugana gaar yeelaan waxyaabaha u gaarka ah waa mahadsantaha runtii oo su-aal aada u muhiima anay aragtidayda baraha bulshada in yacni hab wanaagsan loo isticmaalo waan qabaa in dhaqamada aan habbooneyn lagu bedelo waan qabaa in yacni qalafsanaanta iyo nolosha ad adag ee amarka ah ee dalbashada ah ee dacwada ah ee muranka ah laga tago waan qabaa in yacni waxyaaba qurux badan lagu soo bandhigo isjacaylka iskolkoolinta isuhadiyadeynta isfarxadgelinta kadisyada yacni waxyaabaha quruxda badan ee lamaanuhu ka tusaale qaadan karaan waxyaabaha wanaagsan inta badan annaga soomaali ahaan wax laga yaabaa waxyaabahan tusaale ka dhigan inay noqdaan waxyaaba qalaad inay noqdaan marka dad soomaaliyeed oo runtii tusaale noo ah oo dhaqamada ay sameynayaan iyo ficilada ay sameynayaan aan ka tusaale qaadano oo noo badbaadiyo guryaheenna iyo qoysaskeena iyo jacayladeenna way fiican tahay in la helo dabcan in sirahana ay qarsoon yihiin waan qabaa aniga aragtidayda oo dadku inay wax wax unig ah inay leeyihiin waxyaaba gaara inay leeyihiin waan qabaa waxyaaba u qaasa oo inay keensadaan ay tahan waan qabaa weliba waxyaabaha aan aad ku taageersanahay ama aan aragti ahaan xoojinayo waxaa ka mid ah yacni in xataa youtuberska ama dadkan baraha bulshada isticmaalo in yacni xataa fildhiyada ama waxyaabaha ay ka hadlaan inay kala doortaan yacni inaysan dhabaq noqon oo qolo walba wax gaara loogu tago qolo arrimaha qoyska loogu tago qolo arrimaha kadisyada qof yacni qoloba meel in loogu hagaago macnaha oo qoladaasa waxaas laga baranaya in la dhaho macnaha waayo haddii marka kan wuxuu sameeye kakale uu sameeye macno ma sameynayso so marka in ayagana kala duwanaadaan oo waxyaabo kala duwan bulshada usoo bandhigaan baa aragti ahaana runtii xoojinaya oo maxaa la yidhahdaa soo dhaweynaya ama soo jeedinaya ilaa xadna waxaan waxaan qabaa aniga in la isticmaalo ama lasoo gudbiyo ama maaragtay dhalinyarada loo bandhigo waxyaabaha wan wanaagsan si ay naftooda iyo iyo maaragtay dhaqankooda iyo diintooda iyo sharaftooda iyo wanaagooda iyo qiimkoodaba ay ugu ilaashadaan runtii waxyaabaha wanaagsan ee quruxda badan lasoo bandhigayana waxaa qayb ka ah isjacaylka iyo dabcan labada qof siday raxmadii wanaag isugu sameynayaan nabilahi maxamed salallahu caleyh wasalam dhaqamaad wuxuu ahaa yani nebiga dhaqanka laga baranaye yani dhaqamada wanaagsan baraya dadka islaamka ah waxyaabaha dabcan laga soo wariyey aan maanta yani ku tusaale qaadanaynana waxaa qayb ka ah yani inuu mujo jiray xaas xaaskiisa jacaylka u qabo dhaqamada wan wanaagsan si guud uu kula dhaqmaya bulshada marka in la helo dad dhaqan wanaagsan soo gudbinaya way fiican tahay dadkuna intay hadal wax ku qaataan ama intay maaragta qoraal wax ku qaataan waxaa ka badan intay muuqaal wax ku qaataan marka dad muuqaalo wanaagsan soo gudbiyo oo laga tusaale qaato in la helo runtii waa soo dhaweynayaa aad baana u taageersanahay aniga ahaan shakhsiyadeeda ama aragtideeda aad ayay u mahadsan tahay farxiye muxiyadiin yuusuf oo inoogu marti ahayd barnaamijka waana inageyntaa intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid lacayn ah nabadgelyo